xafladan waxay tahay tomarkaas laga daafuray macadka herizon mother institute oo kumid nagada doona macaayada magaalada baydhabo gaar ahaan xaafada daarasalaam iyo wayba walku barada doonana ardayda magaalada iyo deegaanada hoosgoyow waliba munaasabada furitaanka u qeyb galay waalidiinta xaafada daarusalaam odayaalka deegaanka maamulka iyo macalimiinta macadka iyo marti sharaf shalduwan ankorey maamulka macadka ustaad maxamed isaagi ku hadlay adeegyada walbarasha uu sabiyi doona macadku ujeedada iskuulka lanfuri inana yaa sheego faday hobilaayale iskuulkan may lanfuray markila iyo baahida deegaanka ku jirta gaar ahaan lamadan xaafadood iniskuysho oo baaha badan ini ku jirta in ogaani kadib may go-aansanay in iskuulkan meelan lagu dhaqangeliyo lagu furo iskuulka may ka shaqeeyey gelamada oo xilligii hore hoo bilaayale subaxii ama xiraabtii hore shaqeeyo doon oo bilaayale waana meesha ka bilaabaysa oo free eh oo lacag laan eh oo saxalsana oo bilaayale sana dugsiyeedkan lan kasto meesha raayaysa dhadiiwan geli ini isu meesha raayaysa si free eh waxbarasho tayo leh oo horumarsan oo wanaagsan oo la jaan qaadaysa teknolojiyada iyo meesha raayaysa waxbarashada casriga iyo kala doona oo bilaayale iskuulka ma shaqeeyey sadigala ma shaqeeye sadiidi gala shaqeeye waa hilaabti hor oo iskuulkii baraamariga eh saas oo kaleed maalmaha khamiista iyo jimaade oo macad oo diini iyo maadi bilka barada doona oo bilaayar saas filimada mayba shaqeeyey macadka jirinka dambe oo markaasi brifesan shaqeey doona maadooyinkii oo markaasi iskuulaadka oo ardaydii meelo kala dhikalaayeen tiri doona baahidiyo oo sida scientificadii iyo xisaabaadkii iyo caafimaadkii iyo waxyaabahaas oo kale oo bilaayeer yaa hileeg dambe gelinkii hore dhika doona oo bilaayeer saas oo kale iskoolka may fursad siiyey waxbarashada dadka wihiin dadka horey oo magaraayaysa oo daada nagadeen iyaa oo bilaayeer mayba qorshihii iskuulka inay waxbarashada dadka wihiin isugu qiibdhaada xiliyada hore salaadii hore ama maalmaha gelinka dambe hadda sida markaasi jaanis iyo dadkii uun faa'iidaysadaan dhanka kalahaana kumid ee bulshada ku qayb galay iyo wayba iyo hadha waayana hirgelinta macadkun iyo oona ka baagin in markaas ohlaada loon ku faa'iideeyey asboolkii kanhay barashadiisi waydana erhay antiiba damyar eh antii hoolumba ku hegaaga soo lamsana isanad iyo ku dheerku diiraw hoos hore iyaalkii oo waalidiinkii xaafaduba ka jartii waydhana intii hoos hore meeli iyaalkii bilaab ee walinku qaadahayna halsana meelas kubacda khamiis i jimaano waydha idaa'ini macad oo diini ah ee lankooya waana laka baradahay intaasa la tilmaamaha yalana insheegi ha dhawaayana dhawaal sharafle waa dhawaayana waanu wayna garab taagnaa dadnimo iyo aragda ada garabnimo antaasa la surugno ilaahaya ku fadaana ini korongaada antii tabar doronayti owlaadiyo meelo beesada ee ku deeruwaysanaayeen yaa waylanaa hadhowaada beesanaamu owlaadi walbarashadiyo ilaa sanad ii aragdeeda intii ilaahayba la halmaaloo dadka baniinku geysii ah waydhaniiga daaya ini saasata owlaadi helsheenooy duhur ii khamiis i jamaa duhurkii ku bacdina mayla idaayahay macad oo diini ah yalankooya owlaadi may waa maadi ii diini lahaayeen diini waa ku maadi waa ku lamaadii koonaba malaska dhaafsan owlaadi baloonki ambaahaayaan oo haraantinta iska kadilahaayaan wariyo oo gobadaayaan badhaa adduunki aakhire leeyo meelun iskoolkun oo maadigun ee adduunyada lakamoode ma adkana aakhiri lakamoode waydhanaa hadhowaada